barti laga halgamay balli gubadla tahay balli
mid ka mid a gobolladii cusbaa ee uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha somalilan daahir rayaale kaahin ayaa maanta loo wanqalay kaasoo ah gobolka hawd ee xaruntiisu ay tahay balli gubadle halkaasoo lagu qabtay munaasabad ballaaran haddaba khadka telefoonka ee magaaladaasi balligubadle ayaan kula xidhiiray wariyaha b b c da axmed siiciga goor sii horraysay oo maanta waxaanaan weydiiyey bal sida hawshaasi wanqalka gobolka loo abaabulay xasan bariisow munaasabad weyn oo lagu qabtay magaaladan balligubadle ee magaalo madax u ahaa gobol ka mida gobolladii cusbaa ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha somalilan daahir riyaale kaahin oo loo bixiyey hawd ayaa munaasabadaasi waxaa lagu qabtay meel duleedka ku aha magaaladan baligubadle oo siddeetan kilomitr magaaladan baligubadlena ay u jirto dhinaca koonfureed ay ka xigto magaalada hargeyso ayna ku taalo xadka etoobiya oo kala baro magaalada dhexdeedaba mara markaa munaasabadaasi waxay munaasabad weyn oo meel dhul cagaaran oo isla hawskii uu ka muuqdo lagu qabtay waxaa kasoo qayb galay markaasi xafladaasi dad fara badan oo madaxdii dowladda oo dhan axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo joogay xisbiyada mucaaridka oo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cidin jireer faysal cali waraabiye kusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale kulmiye muuse biixi cabdi madax kale oo fara badan golayaashii guurtida iyo wakiilada wasiiradii salaadiintii ilaa iyo boqoradii oo ilaa toban ka badanna ay ka hadleen meesha iyo madaxdaasi aan soo sheegay o dhan iyo uradii bulshada iyo duqa hargeysa gedina waxay u hambaliyeynayeen inahan gobolkan hawd ee ballegubadle ayay u hambaliyeynayeen waxaa kale oo qaarkood ay ka warrameen in loo baahan yahay haatan in xoolaha uu caanka ku yahay iyo dhaqmaatinka iyo beerahaba xooga la saaro maadaama sicir barar weyni caalamkii uu ka jiro oo quutadgii uu jiro iyada oo dad fara badan oo reermiyi ah oo ilaa iyo shalayto intii aan joogay gobolkan aan la kulmay ay ka cabanayeen xagga sicir bararka oo ii sheegayeen in wankooda markay saylada geeyaan ee neefka ariga ah dhowr iyo soddon dollar marka laga siisto laba gadbadood uu goyn jiray oo ama bariis ama sonkor ah laakiin haatan gadbadii bariiska hayd oo keliya oo kontonkii kiilo ayaa waxay maraysaa dhowr iyo konton dollar marka arrimahaasa lagaga wada hadlay iyo sidii loo xoojin lahaa xaggii wax soo saarka dad fara badan munaasabaduna munaasabad dhaqan u badan bay ahayd oo lagu soo bandhigay aqal soomaaliya la dhisay geelii fardihii sidii maalintii horeba tii gabiilay oo markaa dhaqan iyo buraanburo iyo heeso oo fanaaniintii waaweynina ay joogtay marka axmedow waxaad soo hadal qaaday arrinkan maanta adduunkaoo dhammina ka qaylinayo ee sicir bararka ku saabsan waxaad sheegtay in muxuu ahaaye wax soo saarkii laga hadlaya sidii sare loogu qaadi lahaa in xoolo dhaqatadii ay ka hadlayaan in xoolahoodii markay iibsadaan aanay raashin ku filan sidii beri hore ay u heli jireen aanay hadda u heli karin markaasi cid maamulka madax ka ah ama mas-uul ka ah oo si gaara wax u qoondaynayso mashaariic xagga beeraha lagu horumarinayaa cid ka hadashay ma jirtaa way ka hadleen oo madaxda ka hadashay oo dhami waxa ay isku raaceen in la horumariyo oo gobolkanina magac ahaanun aanu jirin ee gobollada faraha badan ee la magacaabay haddii wuxuu magacuun ay noqdaan aan la horumarin dee ay markaasi aanay waxba ka jiraan ay noqonayaan laakiin adeegyadii guud oo kale mar aan weydiiyey guddoomiyaha degmadan balligubadle magaaladan balligubadle oo markii ugu horreysay aniguna aan arko ah jamaal xuseen hurre ninka la yidhaahdo oo aan weydiiyey xagga adeegyada guud wuxuu ii sheegay in dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey mashaariic fara badan laga qabtay taasina ay keentay in magaaladu ay korto saddex dugsi baa ku yaala oo dugsi sare iyo laba dugsi hoose dhexe iyo mid kale oo aqoonta loogu talagalay ilaa kun iyo lix boqol oo arday baa dhigta cusbitaal baa ku yaala laakiin cusbitaalkaasi ma shaqeeyo waxyaabaha emergencygu baanu isticmaalna bay yidhaahdeen laakiin adeegyo kale oo xaggii buliiska iyo shirkadihii kale ayaa iyaguna ku jira oo maantana madaxweyne ku-xigeenka somalilan axmed yuusuf yaasiin subaxnimadii waxau xariga ka jaray teleefonkan imankaan kaala soo xidhiirayo aynu ka wada hadlayno oo shirkada weyn ee telesom la yidhahdaa ay ka furtay iyadoo markii hore layn keliya oo zinawi la yidhahda ay ku lahayd laakiin haatan landline iyo ilaa iyo dhulka kale ee gobolkani uu ku baahsan yahay ilaa iyo hargeysan kasoo baxaynay uu jiray anteenadu ay jirtay oo la iskala xidhiiri karaayo
markii laysu baxay muska bahalkii galay birta laga casladay badi goobistii somalilan budhigii cisniyo somalilan budhigii cisniyo
barti laga halgamay balli gubadda tahay balli kubad la tahay abeenka
axmed siciid ciga oo khadka teleefoonkii igu warramayay isagoo jooga balli gubadle xarunta gobolkaasi cusub ee hawd